أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo madaxda dowladaha afrikaanta ee ciidankooda duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada kambala xilli dhaqaale la-aan ay soo waajahday kufaarta afrikaanta howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dowladda xabashida itoobiya ayaa iska fogaysay eedeymo uga yimid dhanka dowladda masar barakacyaal reer khaza ah ayaa nolol cusub ka bilaabaya burburka dhexdiisa iyagoo dib ugu soo laabanaya deegaanadooda kulan wadatashaha oo u dhexeeyey jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa tartan aqoon kororsah u qabtay madaarista waxbarasho ah ee degmada ceelbuur ee wilaayadaas
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan madaxda dowladaha afrikaanta ee ciidankooda duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada kambala xilli dhaqaale la-aan baahsan ay soo waajahday kufaarta afrikaanta bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya magaalada kambaale ee caasimadda waddanka uganda waxaa maalintii labaad oo xidhiidha ka socda kulamo ay leeyihiin saraakiisha iyo wasiirada ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadoodu duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya maalintii arbacadii waxaa kulmay dhammaan taliyayaasha ciidamada dowladahan halka maalintii khamiista ee isbuucan sii dhammaanaya ay kulmeen wasiirada difaaca ee dalalka ciidamadoodu duulaanka gardarrada ku joogaan soomaaliya maanta oo jimco ah waxaa la filayaa in ay kambaala isugu tagaan dhammaan madaxweynayaasha dalalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kulamadan dhammaan waxaa lagu gorfeynayaa sida laga yeelayo kooxda rijada soomaaliya maadaama ay reer galbeed ku jarteen dhaqaalihii ay ku bixin jireen calooshood ushaqaystayaasha wasiirada difaaca kulankoodii ayay uganda ku caddaysay inay isbahaysiga isaga bixi doonto haddii aan la helin maalgelin sugan oo joogto ah iyadoo ka digta in kabixitaanka ciidamada ay halis gelin doonto waxay ugu yartay dowladda soomaaliya oo ay kula jeedo kooxda rijada soomaaliya kulankan oo xasaasi u ah wadamada isugu yeeray t c c ayaa imaanaya xilli marxalad kala guuraha ay marayso mandaqada geeska afrika ayna is cirbinayaan awoodda kala duwan oo dhammaantood isku haya loolanka gobolka gaar ahaan soomaaliya warbixinta ee daabacda amaani afrika waxa ay si qoto dheer uga hadlaysaa khatarta soo wajahday howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya e u s som oo loola jeedo kufaarta afrikaanta kadib go-aanka maraykanka ee ah inuusan taageeri doonin sii wadista taageerada saadka iyo adeegyada xafiiska qaramada midoobe u n sos marka muddadoodu dhammaato dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatanka golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika b s c ayaa hore ugu baaqay in la qiimeeyo saddex qorshe oo la xidhiidha mustaqbalka e u s som maadaama howlgalka uu wajahayo dhibaato dhaqaale oo sii xoogeysanaya kadib markii koodii bishan uu maraykanka iclaamiyey inuu joojinayo dhammaan taageeradii uu siin jiray howlgalka warqadda maraykanka ayaa lagu sheegay inuusan taageeri doonin cusboonaysiinta isbahaysiga e u s som haddii uu weli ku xirnaado taageerada saadka iyo adeegyada ay bixiso u n sos taas macnaheedu waa in haddii taageerada qaramada midoobe la joojiyo howlgalka e u s som uu luminayo adeegyada muhiimka u ah howlgalkiisa warbixintu waxay tilmaamaysaa in e u s som uu si weyn ugu tiirsan yahay u n sos dhinacyada gaadiidka saadka qalabka caafimaadka iyo adeegyada kale ee laga maarmaanku ah ciidamada kufaarta afrikaanta inkastoo uu howlgalka la tacaali karo dhaqaale yari haddana ma sii shaqayn karo haddii taageeradaas la waayo iyadoo aan la helin bedel deg deg ah lojistikada ama zaadka ayaa afrikaanta uga muhiimsan mushaaraadka ay ka qaadan jireen midowda yurub kaasi oo aan la helin muddo sannad ah ammaani africa oo ah markas daraasad waxay arrintan ku sifaysay in ka saarista u n sos ay la mid tahay in qof ku nool qalabka neefsiga laga jaro qalabkii uu noloshiisa ku tiirsanaa taas oo ka dhigan inuu naqaska ku dhego ama uu u dhinto haddii la kala diro shaqaalaha xafiiska u n sos keliya ma ahan inay dalka isaga baxayaan ciidamada afrikaanta ee waxaa meel cidlo ah soo istaagaya in ka badan labaatan kun oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada kuwaasoo mushaaraadkooda iyo zaadkooda uu bixinayay xafiiska taageerada qaramada midoobey ee u n sos sida uu sheegayo falanqeeyo ku dhex milan kooxda riddada unsos wuxuu taageero dhankan saadka iyo shidaalkaa siin jiray ku dhowaad haddaan ku sheegnay labaatan kun oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliyeed ka mida oo u kala qaybsan booliiska iyo xooga dalka marka waxay ka dhigan tahay in haddii la waayo taageeradii saadkin unsos in keliya aysan meesha ka baxaynin ausabe tiro xoogan oo ka mid ah ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliisku ay sidoo kale ay waayi doonaan saadkii iyo kabkii ay ka heli jireen unsos walaaca kufaarta afrikaanta ayaa in muddo a isa soo tarayay waxayna waayeen inta badan kaalmooyinkii reer galbeedka kadib markii ay fulin waayeen ajandayaashii loo xilsaaray ee islaamla dirirnimo waxaa fashilmay iskudayad dhowr ah oo kooxda riddada iyo dalalka afrikaanta ay ku doonayeen in la helo bedilka maraykanka ayna sii socdaan howlaha taageerada afrikaanta iyadoo la adeegsanayo dowlado kale sidoo kale muddooyinkii u dambeeyey maadaama labadii sana u dambeysay ausob ka hor uu howlgalku ahaa laftigiisu transition oo atmis la dhihi jiray dowladda soomaaliyeed iyo howlgalka midooda africaba waxay aada ugu dadaalayeen inay helaan ila dhaqaale oo ka madax bannaan ama ka duwan kuway horey u heli jireen waxay aada isugu dayeen inay dhaqaalo kala duwan ay ka helaan dowladaha siyaabada siyaabaha kala duwan ee u taageera dowladda soomaaliya ama dowladaha loo traditional donorska laakiin sidaan warqadda ku tibaxnay dhammaan dadaaladaas muddooyinka u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa fashilmay budgetkii la filayay iyo miisaaniyaddii howlgalkuna intii badnayd waa la waayey sida hore la wada ogsoonaa waraaqo horena annagoo aan ku sheegnay howlgalka atmis ee ausom ka horreeyey lacag malaayiin dollar oo dayna ayuu uga tegey ausom lacagahaasoo dowladda soomaaliyeed midowda africaba still aysan xal u helin midowda africa wuxuu hore usoo bandhigay saddex waddo oo kale ah kow in au som uu usii shaqeeyo sida uu hadda yahay iyadoo lasii wado taageerada qaramada midoobe labo in howlgalka loo bedelo qaab iskaashi goboleed ama heshiisyo laba geesood ah halkaas oo dalalka saaxiibkala ah soomaaliya ay si toosa uga qayb qaataan taageerada amniga saddex in si qorshaysan loo soo afjaro au s som iyadoo mas-uuliyadda amniga si buuxda loogu wareejinayo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dowladda saliibiyad ah ee maraykanka ayaa markii ay iclaamisay inay joojinayso dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta waxay bilowday inay albaabada ka soo xirto kooxda riddada diblomaasi ahaan iyadoo taageero u muujinaysa maamulada shaadirarada ah ee dalka ka jira sidoo kale maraykanka ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah sida i m f iyo bangiga adduunka uga digay inuu taageero dhaqaale siiyo midowda afrika iyo kooxda riddada sida uu sheegayo agaasimihii hore ee madaxtooyada kooxda riddada maraykanka lacagtiisu waa goostay waana sheegay koob iyo soddonka bisha wixii ka dambeeyay inuusan wax qarasha ku bixin doonin taakulaynta howlgalka midowda afrika ee soomaaliya laakiin waxaa barbar socda inay meel kasta tagayaan oo leeyihiin lacag lama siin karo waxay la hadleen wol bankiga waxay ku dhaheen dowladda soomaaliya miisaaniyad kab ma siin kartaan wixii mashaariica waa gooni oo muddo dheer soconaya laakiin wax miisaaniyad kab ahoo la siin kara ma jirto waxay la fariisteen muxuu ahaa dalal saaxiib lahaa soomaaliya oo sidaasoo kale cadaadis u saareen waxay hadda kasoo qeybgalayeen ku sugan yihiin shirka uganda ka dhacaya asaguna inay fariin gaarsiiyaan waxaa kaloo muuqata in security councilka ay rabaan inay hor istaagaan haddii la keeno qaraaraad aysan ayagu raalli ka ahayn oo mishankan iyo howlihiisa ku saabsan marka maraykanku hadduu wixiisa goostay muxuu qori daba u wataa oo meel kasta usoo xiraya oo culays u saaraya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala eegtay ciidamo lug ah oo ka tirsan kufaarta yuganda labo askariyah oo yugandhees ah ayaa ku dhaawacmay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaarada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhimashada waa labo askari oo murtadiin ah halka ciidamada mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen labo qori oo eka afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda dowladda xabashida itoobiya ayaa iska fogeysay eedeymo uga yimid dhanka dowladda masar camaar cabdulqaadir ayaa warbixintaasi inoo eegaya itoobiya ayaa mar kale si adag u diiday eedeymaha masar ee ku saabsan biyo-xireenka jireed iyadoo sheegtay in halkii ay eedo aan saliyo raad lahayn soo jeedin lahayd ay masar ku soo noqoto wadahadalladii hore ee midowda afrika uu hogaaminayay wasiirka biyaha iyo tamarta itoobiya habtaamu iteefa ayaa beeniyey waxa uu ku tilmaamay eedeymo aan saliyo raad lahayn oo uu sheegay in ay ka soo yeereen masar kuwaas oo uu carrabaabay in ay la xidhiidhaan biyo-xireenka annahda ee itoobiya ka hirgelisay webiga niil isagoo sheegay in qaahira ay faa'iido badan ka heli lahayd haddii ay dib ugu soo laabato wadaxaajoodyadii ku salaysnaa hanaanadii hore loogu heshiiyey halkii ay sii wadi lahayd eedeymo aan macquul ahayn oo ka dhan ah mashruuca wasiirku waxa uu sheegay in aysan macquul ahayn in masar ay biyo-xireenkan ku tilmaanto khatar amni isagoo xusay in itoobiya ay mashruuca ku maalgelisay kuna dhistay dhaqaalo gudaha ah si ay u daboosho baahideeda sii kordhaysa ee korontada habtaamu waxa uu sidoo kale ganafka ku dhuftay sheegashada masar ee ah in buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka annahda uu hoos u dhigay heerarka biyaha ee kaydka biyaha masar isagoo arrintaasi ku tilmaamay sheegasho aan la aqbali karin wasiir habtaamu itefa waxa uu ku adkaystay in masar ay faa'iido badan ka heli doonto haddii ay dib ugu soo laabato wadaxaajoodyada isagoo dhanka kalena carabka ku adkeeyey in itoobiya ay xaq u leedahay horumarinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadkeeda dabiiciga ah hadalladan ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiin sare oo masaari ah ay mar kale ku celiyeen in biyo-xireenka annahda oo ay sheegeen in lagu maamulo siyaasad hal dhinac ah uu khatar ku yahay amniga biyaha ee masar islamarkaana saamayn taban ku yeelatay masar iyo suudaan mahadsanid camaar barakacyaal reer khaza ayaa nolol cusub ka bilaabaya burburka dhexdiisa iyagoo dib ugu soo laabanaya deegaanadooda nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo haya kubnaan qof oo ku barakacay dagaalka marinka khaza ayaa mar kale wajahaya xaalad adag kadib duqeymo cusub oo burburiyey guryo teendhooyin iyo xarumo gabaad ay ka dhiganayeen dadkaasi dadka deegaanka ayaa dib ugu laabtay goobihii la duqeeyey si ay uga soo saaraan wixii u haray ee hantidooda ahaa iyagoo sheegay inay ku guulaysteen oo keliya ah inay nafahooda la baxsadaan goobjoogayaal ayaa sheegay in qoysas badan loo diray degniin barakac ka hor iyo duqeymaha balse markii ay dib u soo noqdeen ay heleen guryihii iyo teendhooyinkii oo gebi ahaanba burburay dhanka kale afhayeenka difaaca madaniga ah ee marinka khaza ayaa sheegay in duqeymihii bishii luulyo ay waxyeeleeyeen in ka badan boqol iyo konton dhisme iyo saddex boqol oo teendho isagoo xusay in yaraanta qalabka gurmadka ay caqabad ku tahay badbaadinta dadka iyo deminta dababka hay-adaha gurmadka ayaa weli wada samata bixinta iyo soo saarista meydadka ku jira burburka hoostiisa iyagoo ka digaya in xaaladda bani-aadnimo ay sii xumaanayso islamarkaana ay jirto baahi deg deg ah oo loo qabo gargaar caalami ah mahadsanid abusheyba kulan wada tashi ah oo u dhexeeyey jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan waa kan sadaq muumin oo warbixintan inooga diyaariyey kulankan oo ay barbar socotay dowlad diini ah islamarkaana qaatay muddo lix iyo toban maalmood ah ayaa ka dhacay deegaanka baaroob leh ee muxaafadada ceelowda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana kulankani oo u dhexeeyey jufada cabdi axmed oo ka tirsan beelweynta gaaljecel ee ansaarta ah iyadoona jufadu isaga kala timid wilaayaadka jubbada dhexe bay shabeellada hoose banaadir iyo gobolka hiiraan waxaana goobta laga akhriyey bayaankan ka soo baxay kulanka kow beesha cabdi axmed waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka gorgortanne aysan ka gelaynin ku dhaqankeeda laba beesha cabdi axmed waxay isla qaadatay midnimo iyo in ay isla bixinayso magta ayna qaybsanayso dhib iyo dheef saddex beeshu waxa ay qaadatay in ay sii labalaabto gaarsiinta dacwada dadkeeda afar beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda in ay joojiyaan xaalufinta iyo baabi'inta dhirta shan beesha waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa kuwa la marin habaabiyey ee ah macawisley iyo murtadiin lambar lix beesha cabdi axmed waxay ugu baaqaysaa beelaha deriska la'ah deris wanaag
nabadoonka cabdi axmed nabadoon ibraahim nuux nabadoon qooley oo goobta ka hadlay ayaa xusay in jufada cabdi axmed ay ka go'an tahay dhaqangelinta bayaanka ay soo saareen allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan iyo aakhirba sigaya oo mahad celinaynaa mahad aan lahayn bilow iyo dhammaad toona waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa gaar ahaan walaayadeenna gobolka hiiraan si gaara maxaafadada ceelow aad baan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala wax yaroo u dhinnaay ay dhammaystirteen gebagabadii waxay isla qaateen oo ayna ku heshiiyeen in ay dhibkooda iyo dheeftoodaba too tahay sida bayaanka laga akhriyey oo walaalka ka akhriyey bayaanka uu noo akhriyey beesha ayaa soo saartay cid kale ma soo saarin si ma aragtay wada jir ayaan u fulin doonnaa insha allahu qodobada halka ku qoran qodob qodob haddii ilaahay ka raali noqdo waxaa ma aragtay beesha aan si guud ugu baaqiyaa in allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay siday u sheegeenba si dhaba uga rabsiiyaan in allah tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa aan u dhimanayno u hiilinayno garab istaagayno mujaahidiintana garab iyo gaashaan u noqonayno uma aanna midoobin in aan qabiil kale ku duulno uma aan midoobin inaan ummad kale hagardaaminno uma aanan midoobin in aan islaamka quldaaminno gebagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo jufada cabdi axmed kula dardaarmay midnimo iyo dhaqangelinta bayaanka ay soo saareen midnimada aan dhowranno aan ilaashanno nabiga sal ly slam midnimada iyo wadajirka wuxuu ku sheegay raxmo iyo naxariis kala taggana cadaab ayuu ku sheegay nabi sal ly slam maanta waxaan alla tabaaraka wa tacaala idinkii rajaynaynaa inuu wanaag iyo khayr noo bilaabo insha allahu tacaala waxaan sidoo kale dardaarmaynaa waa la ballamay wax baa lagu ballamay xuquuqaadaa laysku leeyahay waxa ayaga ah in si jiddiyo leh ee raganimo leh ee dadnimo leh loogu istaago bayaanka waxaa ku jirta deris wanaag waxaa ku jirta in magta mid laga yahay haddii waxaa rag u istaago iyo iskaalmaysi aan la helin iyo fulin rasmi aan la helin waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lis waxa intaasoo maalmood loo fadhiyey ee dadaalka ujuhdiga lagu bixinayay waxaan sidoo kale dardaarmaynaa jazaakum allahu khayran qaraabooy oona ugu muhiimsano ugu muhiimsan waxay tahay ballamada maadaa qaala aanifan maxaa lagu ballamay maxaa la dhah yaysan noqonin qof weliba qalbigaada ku qor midnimada reerka qof weliba iska saar mas-uuliyad fulinta wixii lagu ballamay qof weliba walaalkaada kaalinta iyo meesha kaga aadan iyo wanaag oo kaa leeyahay ha kaa helo ma ahan midnimado ama walaalnimado in adiga sidaas ratid aad walaalka ka heshid asina uu kaa helo laakiin xumaana imaanayso qaladaa dhacayo maxaa la rabaa in laysu sabro waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ballamada ha loo fuliyo allah tabaaraka wa tacala wuu ka hadlay rasuulka sal slmna wuu ka hadlay man laa caahda laa diina lah niman ballanah diin ma lahan uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula allah tabaaraka wa tacala aayaadkuu ku caddeeyey diintiisna way ku caddahay waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka insha allahu tacaala ha ku dadaalaan kulankan u dhexeeyey jufada ka tirsan abeelweynta gaaljecel ee ansaarta ah ayaa ahaa mid looga arrinsanayey midnimada iyo horumarka iyo sidii beesha ansaarta ah loogu dhiirigelin lahaa in ay difaac u noqdaan addiinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka aad baad u mahadsantahay saadaq wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoosii ambaqaadaya caskartan taabiinta ah laba askari ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kuwaasoo ka imaaday degmada balada xaawo waxayna ka kala tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka jubbaland askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi diiriye waxauna muddo toddoba sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta isagoona tobabar ku soo qaatay dalka eliteria kadib waxa uu ka soo shaqeeyey gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan isagoona halkaasi si dirqi uga soo badbaaday weeraradii mujaahidiinta ay ku xasuuqeen maleeshiyaadka murtadiinta ee guurguurta uu ku soo guray gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan kuwaasoo la kulmay jab iyo halaag markii toobadda loo qabtay kadib ayuu askarigan ka warramay maraaxiisha uu soo maray inta uu la shaqaynayay maleeshiyaadka murtadiinta isagoona dhanka kale ka sheekeeyey qaabka loo soo dhoweeyey waxauna sidoo kale baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa safka cadowga uga soo tegay magacii waxaa lahay maxaa cabdulaahi diiri waxaan hadda ku suganahay degmada aalcadda hadda socodkan waxaan ka imaaday balaxawo waxaan ka raacay degmada doolowan ka raacay tobabarna waxaan ku qaatay wadanka elitri waan kartay tobabarka muddo inta leeg baad ku jirta saddex sano iyo bar doorka nala keenay kadib basasaa nalagu soo qaaday xarooyinka kuliyo jaalisiyaad iyo xaragoordan iyo meelaha deg maka xamar imaanay oo bil aan joogno hub noola qayb ilaa bilood aan joognay haddana furun baa sii aad adi raaga ceelle ilaa iyo waxaan soconay ilaa ceeldheer ilaa masigoa wanaylay dhinacaa marka dambe dhinaca hiiraan xaggeeda aaday kori aadayo dhinacaasan jiro ceeldheer waan tegay laakiin dagaalkuma gelin dagaaladan ka qayb badnay adiga waa lix ama shan way ahayeen dagaal ka dudumay aadayaal waa joogay kii hadda aadayaal iyo udhexeeyay moqokori oo meesha laagenyo cad waa joogay moqokori waa joogay oona ku dhex jiraa iyo meesha dagaal ka bilaabatay markii dambena adi ilaa iyo maxaasan sii aaday maxaasan adi muddo toban beri aan sii joogay aadan yaal waa jooga horta dagaalka aadan yaal hadda ugu dambeeyey magaalada anaa ku jiro labi tobanka aa dagaalka bilowday labi tobanka magaaladaan dhex joogay afarta geesi ka bilaabatay dhinaca ciidanka anaga jiraan xaggeeda aaday marka aaditaanka aaday xabadda bay soo kulaatay elibar xaggeeda marka ciidanka laga soo jebiyey yaa anaga kuwii xag ahaa aan dhinac sugu goran marka magaalada laga sii baxay meel tuulo yaro mabax lahaa laisugu tageeyey oo taliyaha ciidamada xukumo ee aduwa aduwa imaaday yar celiya ciidan aduwa marka dhinaca elborg xaggiisa jiray xabad sii socod socod socod hal nin waxay ku saara oo laba nin bis anna carrada ma aqaanin laakiin xabad sii u ridayay adi shan qisnood kale ma ka riday oo xabado badan adi surwaalka iga dhaceen oo waxba i gaarin shilka iyo sheekooyina ka socda xaggana suuga isagana iyo biineen baa ka socdee baxsad male maanta meel loo baxsad male ka fadhiis iyadoo xabadii cabaar isku socotaan ka dhexbaxay adi maqribkii koo iyo tobankii waxay istaagay meel lahagenyo cad oo afar wado isku imaada mid ceela hareeri ka imaada mid maqakori ka imaada keligiiba keligii waa lagoynayaa genyo cada lasaga imaada isgoyska iyo ceel hareeri muddo afar bilood xabad ka weyn haddana ceel hareeri waa joog gaari qaraxa lagu soo galay haddana genyo cad lasoo dhaafay sidii heerba heerba soo socda mooqoriga maalinka caada loogu soo galo qaraxa min macawsliya oo mas-uuliyiin ah ayaga oo macawsliid hor socda cumar baa lahay iyo hawada lagu cunaaday anna markaas waxaa la socdaa yeer oo taliya ururka sidoolda anoo joogo daarnamaca dabaqa masaajidka korkii saaran gacmada inta disanaa wadadii oo koro aan qaadno adigu markii aan leeyahay alkowsar aa soo gesh alkowsar u socdaa liiga horumaro wadadii oo liiga horumaro hoonka baa sii yarayo dhiid xabadda ku bilaabatay ku bilaabeenba qawaacda horow anagoo gaarinba oo lagu kala baxa anigu hadda been kuma sheegaye qofku aishimku aad waqti badan ku jira waxayaa waxa uga soo baxa macnaha la ilbax dib u fiirin wix oga imaanay khasaare inay inay faa'iidad ani dib baa u fiiriyey toddobada sano wax aqlin aan keenin khasaare ma wax faa'iidan aan lahayn go-aankaas aan soo qaatay waa ka soo keenay may ani horta ragga saaxiibaday hadda khasaare maogen dantiis ka raad yaan an hadda u diraa fariin toobad soo dhalinyarada waa kalata mid hadda laga yaaba inuu halka imaado naha waa toobadkaana hadhowna iskaga noqoto yaa laga yaaba laakiin aniga wadadaas hartaf kuma jiro askariga labaad ayaa lagu magacaabaa cabdikariin qorane cabdille waxa uu ka tirsanaa maamulka jubbaland isagoona muddo bila ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland waxauna muddadii uu la shaqaynayay kadib isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay degmada ceelcade waxauna sidoo kale uu ka waramay qaabka ugu biiray maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland sidoo kale askari ayaa baaq toobadkeena uu diray saaxiibadii safka cadowga uga soo tegay isagoona ka waramay qaabka loo soo dhoweeyey cabdikariin qoran cabdille meeshaan joogo magaalada alcada hadda waxaan ka imaaday magaalada belxa waan ku biiray biibwan madheera agteeda mela muddo toban bilooda waxaan ugu biiray inuu meesha markii aan u tagay fastoon qabiil qabiil wayaa lagu yiri maahan wax maxaan ku raa ciidan ama federaal ama saas ah meesha qabiil baa laisku ceyrsanaya camal qabiilhaan kuuma baa layiri kaala qorigaa qaado macnaha hami anigu ay galay qoriga amaad heshaa macnaha qoriga aad leeda qabiilhaan maanta lagu gado aad isku heshaa oo aad dhan sii gadataa tasaa ku faa'ida camal gashi markaa meesha tagayna tobabara lageli afar bilood tobaran ku jiray ciidankii horumay ah laisku dhaha qaqaybiyey mar dhexdaana tuutiyo waxaa loo qaybiyey markaan arkay inay si kale waxaytan waa saas tagay aliyaa kuma qaataan dii aan qaldama qofku waxaan kura waa qaldama qaladkiisana kula saartay waa kasoo labtaa marka qof qaladkiisa kasoo labtaan maasha allah ku faraxsano islaamkiisa isu dhoweeyeen wuxuu ilaahay maxaan kura hanuun soo hanuunaya ilaahay soo hanuuniya ilaahay u toobad keenan yaan leeyahay waa kaa kasoo noqon wadda qaldana ku socdaan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si raxraxana u soo gaaraya askar toobadkeenayaala iyadoona sidoo kale bishan gudaheeda askar taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada ceelcadde kuwaasoo ka kala imaaday degmooyinka garbaharey buurruuba iyo balad xaawo aad baad u mahadsantaha casaam ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay madaarista waxbarasho ah ee degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى magaalada caalbuur ee wilaayada galgaduud waxaa lagu qabtay tartaran aqooneed si hersare ah loo soo agaasimay kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud tartankan ayaa ujeeddadiisu ahayd dhiirigelinta barashada culuumta shareecada islaamka ah iyo tayeenta waxbarashada iyo helaan ardayda dhigata madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada tartankan oo ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada caalbuur ayaa waxaa ka qayb galay lix madraso oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta islaamka kuwaas oo kale ah madrasada ibnu kathiir madrasada cuthmaan ibnu cafaan madrasada ibnu cabaas madrasada alfurqaan madrasada alicdaada iyo madrasada ubay ibnu kacba ardayda madaaristaasi ayaa ku tartamay mutuunta shareecada islaamka ee lagu dhigo xarumahaas iyagoo soo bandhigay aqoon faham iyo karti sare oo ka tarjumaysa dadaalka ay geliyeen macallimiintooda iyo heerarka waxbarasho ay ka gaareen intii uu socday tartanka ardaydu waxay si kalsooni leh uga jawaabayeen su-aalihii ay guddiga tartanka weydiinayeen iyadoo fagaaraha ay buux dhaafiyeen bulshada reer ceebuur oo si xiiso iyo farxad leh ula socday tartanka kuna bogaadiyey ardayda bandhiga aqooneed ee ay soo bandhigeen jawiga tartanka ayaa ahaa mid ay ka muuqatay tartan hufan iyo dhiirigelin taas oo sare u qaadaysa kalsoonida ardayda kuna abuurtay rabitaan dheeraad ah oo ku aadan barashada culuumta diinta madrasatu cuhmaan su-aasha la weydiinayo waxay tahay limaada khalaqana allahu tacaalaa magacaygu waa anas macalin cumar madarasada cuhmaan bin cafaan litowxiidihi wa cibaadatihi waxdah su-aashii la weydiiyey madrasatu cuhmaan waa sax jawaabteeda madrasatu ibnu kathiir su-aasha la weydiinayo waxay tahay kam maraatibu diini wamaa hiya magacaydu waa macaad xaashi aadam madarada ka socdane waa ibnu kathiir maraatib اdiini ثalaaثaة hiya alإslaamu wاliimaan wاlإxsaan madrasatu ubay bnu kacab su-aashooda waxay tahay maa macnaa laa ilaaha ila اllah magacaygu waa cabdulaahi faarax madrasada aan ka socdana waa ubaya ibnu kacab macnaaha laa macbuuda bxaqi ila اllah madrasatu alicdaad su-aasha la weydiinayo waxay tahay maa camuud اdiini magacaygu waa ilaaan maxamed yuusuf waxaan ka socdaa madrasatu licdaad litarbiyati alawlaad cumuud dduini asalaah madrasa ibnu cabbaas su-aashii la weydiinayo waxay tahay sida tan ayna wulida annabiyu sala allahu calayhi wasalam magacaygu waa maryama cabdiweli madrasadaa ka socdo ibnu cabbaas fi lmakkati almukarama madrasa alfurqaan su-aasha la weydiinayo waxay tahay sida tan man huwa sayidu shuhadaa magacaygu waa ismaaciil cabdiraxmaan madrasada aan ka socdo waa madrasatu alfurqaan xamsatu bin cabdimudalib radia allaahu canhu madrasa alfurqaan su-aashii la weydiiyey si sax ah ayay ugu jawaabeen markii lasoo gebagabeeyey tartanka ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijadii kama dambaysta aheyd iyadoo tartanka uu mar kale muujiyey in madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada caalbuur aysan ku koobnayn xifdinta qur-aanka oo keliya balse ay sidoo kale si qoto dheer u dhigaan culuumta asaasiga ah ee shareecada islaamka sida caqiidada fiqiga siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo mutuuta kale ee muhiimka u ah fahamka diinta alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamed kaalimaha horta lixdii madaaris waa sawasawa kaalimahooda min toban bay keeneen cusmaan toban ibnu cabbaas toban ibnu kathiir toban ubay ibnu kacab toban alcidaad la mid alfurqaan la mid munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay culimo odayaal dhaqameed waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiweli muudey oo ka tirsan culimmada wilaayaadka islaamiga kaasoo hadal uu halkaasi ka jeediyo ku bogaadiyey dadaalka lagu horumarinayo tacliinta diiniga ah bismi illah alxamdulilah wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala ali wsaxbi ajmaciin hadda tartankan dugsiyada dhammaan ay kaalimaha wada galeen waa farxad weeye degmada elmuur u soo hoyatay kitaabka asaga ee zaadulmuslim asagiir in maanta ilmihii yaryaraa calaa daahiri alqalbi ay su-aasha uga jawaabayeen wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisun sidoo kale waxaa goobta joogay nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada wilaayada galgaduud isagoo bogaadiyey tartanka iyo doorka uu ku leeyahay kobcinta aqoonta iyo isku xirnaanta bulshada alxamdulilaah galabkan waxaan aragnaa farxad dugsideenna ku yaalla degmada ceelbuur ee tartamaya galabta ee isku mid naqday maanta waa laydin arkaa si fiican uga soo baxdeen tartankan u soo gudateen macallimiintiinna keenay ilaahay subxaana wa tacaalaa ha idin waafajiya khayrka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii munaasabadda mas-uuliyiintii iyo martidii ka qayb gashay ayaa sheegay in muhiimad ay leedahay joogtaynta tartamada noocan oo kale ah islamarkaana ay yihiin kuwa sar u qaada tayada waxbarashada kobciya hibada ardayda islamarkaana soo saara jiil ku barbaaro qur-aanka kariimka iyo fahamka saxda ah ee diinta islaamka maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ayaa dadaal ugu jira horumarinta tacliinta diiniga ah iyo dhiirigelinta ardayda si loo soo saaro jiil isku darsaday xifdinta qur-aanka kariimka fahamka shareecada islaamka iyo akhlaaqda suuban aad buu u mahadsan yahay marwaan moxamed ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa intii warkan mid lamid ahaan dib uu kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu